wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mustaf axmed iidow agaasimaha guud iyo haana kumida ee shaqaalaha wasaaradda iyo weliba iyo kormeerka seedana haana kumida ee iskuulada iyo saameyna fatahaadii iyo roobabkii ubde magaalada baydhabo ee gobolka baay intee madaxda wasaaradda kormeerka iyo ka maraayana iskuulada iyo weliba iyo qiimayayana intii la egta saameynta fatahaadiya karaabti goobo walbarashada si wallan kuga badaa wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mustaf axmed iidow oo kormeerka kuriyada la hadalay warbaahinta iyo weliba uusoo fariin diray dhammaan hay-adaha ku shaqeeya walbarashada iyo dowladda federaalka soomaaliya in la hangurmado iskuulaadka usadhibkaha deri oo kishalyaalana shabeellada hoose baay iyo bakool ee koonfur galbeed soomaaliya aniga iyo tiim ka mid ah wasaaradda waxbarashada dowladda koonfur galbeed oo ugu horreeya agaasimaha kormeeraha degmada iyo waaxyaha kala duwan ee wasaaradda waxaan u kuurgalnay xaaladaha iskuulaadka ay ku sugan yihiin fatahaadihii dhacay iyo biyihii badnaa ee magaalada roobabkii lawada ogyahay siday u saameeyeen deegaanada inta badan maaragtay koonfur galbeed waxaan kasoo bilownay iskuulkii alcayn oo ku yaalay dhinacaasi xaafadda cadeeda oo runtii aan kusoo aragnay xaalado adag oo ardadu inay soo geli karin inaysan access u haysan iskuulka gudihiisa inay soo galaan in maaragtay biyi badan la dhexmaraayo in dhiiqa ay tahay eriidoo dhan fasalladii ay baaba'een manaahijtii ay maaragtay biyi ka galeen xafiiskii uu ka baaba'ay wallaahi waxaan kusoo aragnay xaalado maaragtay aad u adag oo u baahan in maaragtay aad loogu gurmado oo ka dowlad ahaan iyo dhammaan hay-adaha maaragtay kaalmeeya dowladda iyo dowladda federaalka intaba maaragtay inay tahay in arrintaasi loo soo jeesto oo wax meeshii ardayga uu wax ku baranayay oo environmentgeedii hallaabay maaragtay biyihii galeen manaahijtii baaba'day xafiiskii baaba'ay ardaydii ay maaragtay iskuulka qaarkood ay ku adag tahay inay yimaadaan marka runtii xaaladahaas meesha aan kusoo aragnay waxay ka mid tahay xaaladihii ay sababeen roobabkii sidoo kale waxaan nimid markii dambe iskuulkii carafaad oo loo aqoon jiray dadkii hore iskuul horseed qasab iskuulkaasoo asagana iskuulaadka ugu baaba'san ee magaalada ka mid ah ay saameeyeen biyihii oo guud ahaan iskuulka uu ku burburay haddee tahay derbiyadii haddee tahay xafiiskii sidoo kale iskuulka gudihiisa biyaha ilaa iyo hal mitir ilaa laba mitir ay gaareen intii roobabku ay socdeen qaybtii keedka cuntada waa ka baaba'day manaahibtii waa isdhex yaalaan sidoo kale fasalladii waa baaba'een qaarkooda waa dumeen marka waa runtii xaalad u baahan xaalad deg deg ah u baahan xaalad emergency ah una baahan in loo istaago cid walbo maaragtay kaalmeynaysa waxbarashada in arrintaasi ay jawaab degdega ka soo bixiso wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed roolkeeda waxaa waa inay ka warqabto iskuulaadka inay ilaaliso ardadan badqabkooda maamulka iyo macallimiinta iskuulaadkana runtii waxaan aan ku dhiirigelinaa dadaalka ay wadaan ay ardada maaragtay xaaladda adag iyo dhiiqada iyo biyaha dhexdooda dhex taagan ugu dhex shaqaynayaan waxaan rabaa marka dhinaca kale inaan dardaaran raaciyo oo ah ardayda waalidiinta dhashay iyo macallimiinta iyo maamulada iskuulaad iskuulaadka waxyaalahan kusoo arg waxaa ka mid ardayda kulligooda waxay wataan kaba caaga waxay soo dhex marayaan biyo qaarkooda kabahay siibanayaan meeshaas waxaa ka dhalanaysa marka bakteriya ama ardayda in maaragta luguhii ay ka bukadaan in wax la dhihi jira dadkii u yaqaaneen dadkii hore dharabow waxyaaba la mid ah oo markaas ay keento wasaqda inay ka dhashaan marka waalidiinta iyo maamuladaba waxaan rabaa inay mas-uuliyada iska saaraan ardayga markuu iskuulka yimaado inuu heli karo meel nadiif ah oo lugaha uu ku dhaqdo intuusan fasalka gelin in maaragta uu helo meel ugu yaraan xataa uu dhex maro in maaragta meel kaloo la diyaariyo biyo nadiifa lagu shubo ama iridda agteeda ha ahaato ama fasalka agtiisa ha ahaato ardayga inuu dhex maro meeshaas asoo kabihiisa wato ama asoo kaba intaba oo maaragtay wasaqdii iyo meesha uga haraan waalidiintana waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ardaydan ardayga maalinka ah soo dirtay dhiiqada dhex maray iskuulka tegay dadaalay naftiisa juhdiga geliyey habeenkii markuu gurigu kusoo laabto ardaygan ku kontarool in lugihiisa la dhaqo gacmihii la dhaqo biyo kulul loo raadiyo biyo kulul oo ku dhaqdo habeenkii markuu seexanayo kaloriin iyo waxyaabaha hygieniska maaragtay la siiyo ardayda sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin meeshan ugu diro wasaaradda caafimaadka oo runtii roolkeeda iyadana meesha u yaallo oo ay tahay iskuulaadkan inay la soo gaarto waxyaalihii bacteriada ahay hayjiinadii in lala soo gaaro ardayda runtii waa wixii wadankan waxay u baahan yihiin badbaado dhiiqadan iyo biyahan waxyaalaha ka dhalan karo oo ay ugu horreyso malaariyada ay ku xigto maaragtay waxyaalaha cudurrada jirka galo oo ama cudurrada maqaarka loo yaqaano waxa looga badbaadi kara waxaa waa in gargaar degdega la helo ama ka hortag la sameeyo marka ka hortagaas wasaaradda caafimaadka waxaan rabaa inaan fariintan u diro oo ah in iskuulaadkan lala soo gaaro wax kasta oo agab ah oo ku saabsan antibacteria macallimiinta iyo maamuladan sidoo kale waxaan rabaa fariintan inaan aad u gaarsiiyo maaragtay fatahaadaha goobaha ee ka dhacda guud ahaan ee gobolka shabeellada hoose oo kale in waalidiinta aan kula dardaarma iyagana inay ka ilaaliyaan ardaydooda biyaha webigiyaa soo fatahay maaragtay culaysyo badanaa jiro marka ardayga badqabkiisa waxay noo tahay mas-uuliyadda koowaad waa mas-uuliyadda annagana saaran marka waalidow wiilkaaga ilaali maamulada iyo macallimiinta iyagan jooga shabeellada hoose meelaha webiyada ardayda ay maraan halis badana ka jirto marka halistaas in ardayda laga taxadiro ardaygan waa yaryahay isma ilaalin karo nafsadiisa adiga mas-uuliyaedkaa saaran tahay marka waalidka inuu iskuulka ku simo ardayga maamulka iyo macalinkan iskuulka oo ku haayo markuu baxayana ardayga waalidkiisa lagu hubsado ilaa maaragtay si badqabkiisa loo ilaaliyo biyahan iyo fatahadahan ay uga badbaadaan roobabkii ubadii deegaano ku tirsana koonfur galbeed soomaaliya oo weydina daadad xoog leh waliba iyo saameyn xoog leh kuweladana goobo walbarashada waliba jirana iskuulo badan oo daadadka burburiyeen